وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عن باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم wuxuu u baabaysan yahay bal ubay ibnu kacab fadligiisii ama fadaaishiisii wax kaba mid ah iyo koox ama jamaaco iyaguna ansaara fadaaishood iyo fadligood ayuu baabaysan yahay oo adigu bal ubay ibnu kacab iyo qolooyin kale oo dadkii qur-aanka xafiday ee ansaareed ahaa ayaa inoo iman doona o baabka inooguba iman doonaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana moxamed bn اlmusanى qaala xadaثana abu da-uuda qaala xadaثana shucbaةu can qataadata qaala samictu ja anasa yaquulu jamaca اlqur'aana qataada wuxuu ihi anas baan maqlay xaalu ku qowlayo jamaca waxa ururiyey xifdiyey dhammaantii alqur'aana qur'aanka calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahay arbacatun afar kulluhum dhammaantood min alansaari ansaara oo afar saxaabiya oo dhammaan wada ansaara ayaa qur'aanka xifdiyey oo ururiyey dee xifdi ahaan ku jamciyey afartoodiina isagoo sheegaya wuxuu ihi mucaad bnu jabalin waxaa qur'aanka xifdiyey jamciyey waqtigii rasuulkii ilaahay mucaad bnu jabalin wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu haabitin wa abu zaydin waa afartaas saddexda kale waan garanaynaa waa saddex saxaabi oo aada u mashhuura dee saxaabada a'imadoodii iyo culimadoodiina kaba mid ah ee ninka afraadna isaga ayaa sheegi doona anas waqaala qataadatu qataada wuxuu ihi qultu lianasin anas waxaan ku idhi an abu zaydin abu zaydku waa ayo oo abu zaydkan afarta ka midii yuu yahay muxuu yahay qaala markaa anas ibnu maalik wuxuu yidhi axadu cumuumatii adeeraday mid ka mida weeye oo waa dee reerka yaga weeyaan oo adeeraday mid ka mida ayuu yahay xadaثnي أbو daؤuud سulaymaan بn macbadi qaala xadaثna cmr بن caaصim qaala xadaثna hmaam qultu لأnas bni maliki baa waxaan ku idhi man jamaca yaa ururiyey oo xifdiyey alqur'aana qur'aanka calىa cadhdi rasuuli اllaahi salى الlahu عalayh wasalam qaala markaa wuxuu yihi arbacaة ay jamaca alqur'aana calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam arbacaة afar kulluhm min alansaari dhammaantood wada ansaara waxaana weeye wahum ubay bnu kacbin wa mucaad bnu jabalin wa zayd bnu haabitin wa rajulu min alansaari iyo nin kaleo isaguna ansaara say raggaa horeba ansaar u ahaayeen oo yuknaa loogu kunyoodo abaa zaydin abaa zayd la yidhaaho alxadiidku labadan dariiq buu leeyahay xadiidkan hore horta in ubay bnu kacab halkana waa inoogu jiraa wax isaga khaas ah oo isaga u gooniyo weliba fadli aan lala wadaagsanayno horena kitaabu salaad ugu soo marayno way inoo dambeeyaane xadiidka ta iyada inooguba sugan anas inuu sheegay oo uu sheegayo afar ansaari inay qur'aankii cahdigii rasuulka ilaahay jamciyeen jamcinta halkana waa inay korka ka qabteen oy xifdiyeen xadiidka dee manduuqiis wataa waa afar ansaareed waxaaba haddaan dee mafhuum ahaan eegno mafhuumkan ay mafhuum lmukhaalafa yidhaahaan ama daliil alkhitaab ay kaba cabiraanna dee waxaaba laga fahmi karaa afartaa mooyaane cid kaloo qur'aanka xifdiday waqtigii rasuulkii ilaahay inaanay jirin in waxaanaynu casharkii kan ka horreeyeyba kuba soo maray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo yidhi qur'aanka afar kaba qaato afartii laba raggan ku jira ka mid bay ahaayeene laakiin laba kale waa ibnu mascuud iyo saalim mowla abi xudayfa ayaynu soo maray oo qur'aanka dadkii dee dabdiyey sugay xifdiyey ahaa waqtigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal rasuulka ilaahi amray dadka inay qur'aanka iyaga ka qaataan ka bartaan uu amray oo dee tiradan wax ka badan baan helaynaa waxaa kaloo iyadana dee inoo sugan oo saxiixa kuba soo aroortay dagaalkii yamaama in lagu dilay toddobaatan qur'aanka dadadkii xufaadiisii ahaa ama quraadii qur'aanka laguba dilay waa toddobaatan waktigaasna waxay dhacdeen waa sanadii koo iyo tobnaad ee hijrada rasuulka ilaahay wafaadkii dabadii un waa cahdigii abubakar weliba bilowyadiisii iyo sanadii koobaad ee cahdigiisa waana sanadii rasuulka ilaahay wafaado taasi ay keenaysa dad badan oo qur'aankii xifdisnaa maalinta ama quraadii qur'aanka ah halkaa laguba dilay iyadoo dee intaa in ka badanna ay hadhay bal markaa waxaan leenahay kolley xadiidku dee ansaar afartan waa sheegay waana intii uu kaba warhayay isaguye xadiidku mafhuum mukhaalafo ma lahoo la yidhaaho qur'aankaba waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afartan baa xifdiyey in waayo in kolley mafhuumka mukhaalafana culimadu xujayadiisa waabay iskuba khilaafsan yihin oo dee xanafiya maba sugto qolooyinka sugayna waxaa iyagu yidhaahaanba dee waa manduuq ka duwan oo khilaafsani hadduu jiro xujo ma noqonayo jaanib kalena arrinku waa cadad arbacatun afar in cadadkana horeynu usoo marayo cadadku wax ka badan ma anfiyo oo in mafhuum mukhaalafo ma yeesho siday culimmadu uba badan yihiin oo sida laqabkoo kale kaba dhigaan aan mafhuumka mukhaalafo lahayn ayay cadadkana kala mid dhigaan horena umuuraha waynu uba soo maray bal markaa waxaan leenahay afartan fadli ay leeyihiin iyo inay qur'aankii xifdiyeen waqtigii rasuulkii ilaahay jaanibkaasna ay dee maqaam sare kaba gaadhsiisnaayeen way inoogu sugan tahaye laakiin afartan cid ka badani inaanay qur'aanka xifdiyin umuuraha manduuqi manduuqa ahayd ee mafhuumka mukhaalafo khilaafsanayna marhkood ishaarna inoo tilmaamayo mafhuum mukhaalafo ma laha intan ansaareedse bal rag kaloo ansaaroo qur'aankii xafiday waa la helayaa waqtigii rasuulka ilaahay niman kaleo quraa la odhanayo toddobaatan ahayoo bicru macuuno lagu laayeyna waa kuwii jiraynu xadiidkooda hore usoo maray bal taasi iyadu waa xagga xadiidka iyo xaggan markaas laakiin fadligooda waa inoogu sugan yahay arrinta kale jirtaana abuzaydkan dee inta kale waan garanaynaa waa kan anas markii la weydiiyey yidhi waa in axadu cumuumati sharaxna waxa iguba sugan waxaa magaciisa la yidhaha sacd ibnu cubayd ibni nucmaan alawsi min bani camr bni cawfin badriyun yucrafu bisacdin alqaari istushhida bilqadisiyati sana hamsata cashara fii awali khilaafati cumar bal waa bacd alculamaa siday yidhaaheenoo sacd bnu cubayd baa la yidhaha waana nin sacdulqaari loo yaqaano waa ninkaa qur'aankaba dee xifdisnaayo sacdulqaari baa loo yaqaanay cumayr ibnu sacad aabbihii weeye laakiin maxaa meesha taalla waa reer aws weeye oo camr bnu cawf jiribkaa la odhanayay aws haa ayuu kaba dhashay dagaalkii qaadisiyana waa lagu dilay bal taas laakiin waa reer kuufo qowlkoodee culimmada kale maxay leeyihin ama qays ibnu sakan baa la odhanayay oo waa nin reer bani najaara kolley kan baa raajaxa waayo anas wuxuu leeyahay axadu cumuumati anasna waa nin reer bani najaara waa khasraje aws ma aha gees kalena waa reer bani najaar ninkan kale ee la magacaabay qays ibnu sakanna waa nin dee anas jiribkoodii kaba mida oo xaram ibnu najaar ama dee reer adigu bani najaar un ah oo anas ay isxigeen weeyaanoo bal markaa waxaan leenahay waxaa raajaxa inaanu sacd bnu cubayd ahayne sacd waa reer awse ee uu yahay ninkan kale ninkan kalena wuxuu inoo sheegayaaba sheekhu isagana sanadaasun in la dilay halkaa ciraaqun laguma dilay qaadisiyana waa taasoo sanadii shan iyo tobnaad yowmu jeyshi abi cubaydin bilciraaq buu leeyahay kolley barhkoodna yowmu jasri abi cubaydin bay kaba cabiraan waana isla miduno kolley waa maalin waxoo aad u badnaa boqolaal ahaa bal maya waxaan filayaa inay ciddata alaaf ahayn oo muslimiina intoodii badnayd laguba dilay ciraaq inta kabadi ay u go'day ay kaba tallaabeen oo adigu dee nimankii reer furusna markii la dagaalamayay taasoo jasro abu cubayd abu cubaydna waa ninkii hogaaminayay qaa'idkii muslimiinta ahaa nin reer daa'ifa weeye kaas baa oo deeta ciidankaas qaadisiya isaga ka horeeyey oo qaadisiya waa ka horeeye bal isagana kaasaa lagu dil uu leeyahay bal ma waxaan leenahay waa nin ansaar oo reer kole khasraja oo dee hadduu ninkaa yahayna waa reer bani najaar kaas baana raajaxa ee waa taas ama umuuraha kale ubayi iyo mucaad iyo waa inoo dambeeya amba fadli gaar oy leeyihin xadaثna hdاb بن khاaldi qاl xadaثna hmam qاl xadaثna qtاadaة عan أنس بn maliki أna rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم qaala لأbayin wuxuu ku yihi in اllaha ilaahay عaزa wajل amaranii wuxuu i amray an aqrأa inaan aqriyo calayka korkaaga inaan qur'aan kugu dul aqriyo waa suurad markaa inoo soo socoto horena xadiidkani waa xadiid aynu salaad ku soo maray qaala wuxuu uhi allahu ilaahay miya allahuma ma ilaahay baa samaani magacaabay oo aniga laka adiga i kaa magacaabay oo dee inay uxumaa ilaahay aniga miyuu magacayga gaar ahaan kuu xusay mise adiga wuxuu kugu yidhuun axad asxaabtaada ka mida ku dul aqriyo adaa i doortay weeye markaas arrinkaas u kala hubsanaya qaala wuxuu uhi allahu ilaahay baa samaaka ku magacaabay lii aniga i kaa magacaabo ubayi bnu kacab ilaah baa yidhi oo magacaagii waa adiga gaar ahaan ilaah baana ku magacaabay qaala anas wuxuu uhi fajacala wuxuu gudagelay ubayun ubay bnu kacab yabkii inuu ooyayo oo dee waa farax uu kuba farxay arrintan iyo fadiiladan oo ilaahay subxaana watacaala isagoo magacaabay inuu suuradan inoo dambaysa ee kooban laakiin macnaheedu uu ballaadhan yahayna uu amray rasuulka ilaahay inuu isaga kuba dul aqriyo waa fadli aana cidila wadaagsan markaa faraxu arrinkaa kuba farxay ayaa waxa weeye ayay ahayd bayn ohintiisani waa la yidhi taas waxaa kaloo adigu dee ixtimaalba inuu arrinkani ay tahay isagoo naftiisii yaraysanaya isagoo le arrinkan iyo nicmadan weyne ilaahay kugu nicmeeyey shukrigeedii ma gudan kartid oo jaanibkaas cabsi uu kaba cabsanayo taqsiir nicam nicmadan isaga laguma khaas yeelay inaanu kuwa shukriyeynayo inuu jaanibkaa kaboodfalkeed kaba baqanayo inuu taas laba ooyey ayaabaa markaa oo ka cabsanaya nicmadan shukrigeedii inaanu gudan waayo inuu taa la ooyeyna waa ixtimaale adigu au ubay bnu kacab waa ooyey xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة qاaل samictu qتاadة يxadiث عan أنس بن مالك qاaل qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم لأbي بن كacb in الlaha ilaahay amaranii wuxuu i amray an أqرأa inaan aqriyo عalayka korkaaga lam ykun الadiina kafarوu suuradaas inaan kugu dul aqriyo qaala ubayi baa wuxuu ihi wasamaanii miyuu i magacaabay ilaahay oo mise dee adu baabay doortay inta la yihi axad saxaabada ku dul aqri qaala wuxuu uhi nacam haa oo uu ku magacaabay o ikaa magacaabay qaala anas baa wuxuu ihi fabakaa waa ooyey ubayi baa ooyey xadaثanii yaxya bnu xabiibi qaala xadaثana khaalida yعni bn اlxaariثi qaala xadaثana shucbaة can qataadaةa qaala samictu anasa yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam liubayin bimilihi waa xadiidkan imika aynu kaba soo baxnay bal iyada halkan fadli weyn baa uguba sugan saxaabigan jaliilka ubay bnu kacab horena inaynu u soo maray inuu xadiid yimi saxaabo waxooga aya kulminayay oo ah inuu qur'aanka ka idinku yaqaano waa ubay bnu kacab oo dee manqabada iyo fadiilada ziyaadada ah ayuu ayuu lahaaba bal cumar baa sayid اlmuslimiin kaba cabire si ay noo soo naqliyeen culimadu maalintii uba wafaaday bal markaa in fadiiladaasaa inooguba sugan oohintiisana waa ta aan soo sheegno labada macno ixtimaalayso xagga suuraddan takhsiiskeeda gaar ahaanteedana dee waxay culimadu yidhaahaanba suuraddu iyadoo kooban usuul iyo qawaacid aada u waaweyn bay kulansatay oo waa tan firqooyin ama dee ahlalmilal iyo dikrigood waa ku sugan yahay usuushii diinta iyo towxiidkii iyo umuurahaasi way kuba sugan yihiin zakadii iyo salaadii iyo ikhlaaskii intaba dikrigood waata uu kuba sugan yahay jayadna iyo naariya dadkii bal masalan ehelka u kala ahaa iyo umuurahaasoo dhan baa iyadoo suuraddu kooban tahay kuba soo arooray oo bal masalan tanbaaba ah waxyaalaha isaga looguba khaas yeelay arrinta ubayina dee waaba kaa kol hadduu aqra aluma uu yahay rasuulka ilaahay aqrintan uu ku dul aqriayo rasuulka ilaahay qiraa'adiisii ou aada uba dabdiyo isagiibaa dadkii sii gudbinayo sii naqlinayay ah usluubkii rasuulka ilaahay uu aqriyayay iyo sawdka uu kuba aqriyay ama naqmada iyo kayfiyadii adaha oo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu kuba baranayo taasoo kale iyada way kuba sugan tahay arrin kalena waxaabay culimmadu ishaaraano waatan qur'aankii dee kii yaqaanay ee aad iyo aada uba sugay in aqrintii l ku dul aqrintii laguba dul aqriyayey waaba ruuxii isaga ka qaadanayey ka naqlinayey ee uba dabdinaya rasuulka ilaahay taa isaga umuu dabdinahayn oo isagii baa lagaba qaadanaye bal jaanibkaasna in laba jideeyo ruuxu markaa ciddii xataa hadday fadiil ahaan iyo martab ahaan iyo shuur ahaan uga hooseyso laakiin uu ugaba macrifo badan yahay waa xaggii tawaaduc jidaynteed iyo baltaas iyo baraarujinteedna xadiidka bal way kuba sugan yihiine ubay ibnu kacab waa aqra'u lmuslimiin ama aqra'u saxaaba ayuu ahaaba waana katabadii waxyiga bal waxaa la yidhaahaba rasuulka ilaahay ciddii waxyiga u qortay waa ninkii uguba horeeyey oo jaanibkaasna ah bal waxa weeye dee fadligaa weyne leh dee arrintanna waa manqabo iyo fadli aan cidila wadaagsan baabun min fadaa'ili sacd bni mucaadin radia allahu canhu manaa fadaa'ilkii sacad wax kaba mid ah xadaثna cbd بن حmayd qال أخbarana cbdالرaزاq qال أخbarana بن jurayج qال أخbaranii abu الزbayr أnahu samca jaaبir بn cabdاللahi yqul qala rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wlxaal janaaزaة sacd bni mucaadin sacd bni mucaad janaazadiisii bayna أydihim hortooda ay ku sugan tahay اhtaza lahaa carsh الرaحmaani ihtaza macnaa sacad baa markaa waa waqtigu dhintay sanadii shanaad dham aakhiradeedii markuu qadiyadii dee xukumkii reer bani quraydana uu riday waataynu soo maray inuu dhintay markaa iyadoo la qaadin oo dee uu nacashkii uu dul yaallo ayaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ihtaza laha waxaa u dhaqdhaqaaqay waa istibshaaran wa faraxan ba lafdiba xadiidka laba socdaybaa xaakimio agtiisa ay kuba sugnaatee waa farax ruuxdiisan kuba farxayo iyo dee waxa weeyaan intiqaalkan dee ruuxdiisii ila daar alaakhiraba iyo ilaahay la kulankii carshuraxmaani ilaahay raxmaan ahaa carshigiisii ayaa waa mansilada sacad lahaa iyo martabada saruu leeyahay oo ah waa u dhaqdhaqaaqay oo waxaa u dhaqdhaqaaqay isaga faraxan wastibshaaran carshigii ilaahay subxaanahu wa tacaala xdثna cمr الناqd qال xdثna cبdاللahi بن إdrيس الأwdiي qال xdثna الأcmش عن أbي سفyاn عan jaaبiri qاal أنhu qاal kaley sanadka dee waa kan cid aan qabta ma arko waa dadkii inagu soo noqnoqonayey abu زubayr iyo abu سufyaan iyo dee waa kunyadoodana kuba shuubaroobeen labadooduba jaabir ha kaba wariyeenana magacyadooda horaynu usoo maray qaala wuxuu uhi jaabir بن cabdاللahi waa xadiidkii hore dariiq labaad uu leeyahay qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ihtaza carshu الraxmaani limowti sacdi bni mucaadin carshigii ilaahay wuxuu dhaqdhaqaaqay sacdi bni mucaad dhimashadiisii taas bu waa dee markaa waa arrinka aan sheegnay xadiidku duruq buu leeyahy o dariiqana kaba harhsan maya de waana xadiid kale eh laakiin macnahan leh xadaثna mحamed بn cabdالlahi الruziy qala xadaثna cabdالwahaab بن cضاء الخفاف عan سacيidi wa ina abi caruube عan qتاadةa أنhu qاaل xadaثna أنس بن maliki أna نabiy الlahi صلى الlه عليه وsلم qاaل والxاal وجanاaزaته ay janاaزaة sacdi wey waata yaعni sacdan inoo taalo mawduucaة ay taaloon weli la qaadin yaعni sacdan اhtaza lahaa carشh الرaحmaani ilaahay raحmaanha carshigiisii ayaa u dhaqdhaqaaqayba faraxan wastibshaaran bal xadiidka horta in sacd ibnu mucaade waa saxaabi jaliila waana sayidkii awsba weeye horeynu usoo marayna sababtii mowdkiisa oo nabar gaadhay ama oo halkaa ag xalkiisa kaga dhacay oo debe matala maalintii khadaqin markii dambe adigu dee nabarkii intuu dilaacay uuba dhintay qadiyadii bal markaa taasna waynu soo maray xukumkii markii la keenay si uu xukumkaa u rida reer bani quraydana qumuu ilaa sayidikum oo dee taasna manqaba iyo mafkaraba ahayd bal wixii kuma tacalluqsanaana hore waynu uba soo maray taasba weeye manaaqibtiisana waxaa kaba mida kolley muscab ibnu cumayr markii uu madiine yimi ayuu islaamay waana dadkii muscab ibnu cumayr gacmihiisa kuba islaamay bal imaatinkii guryahooda uu yimi iyo markii hore usayd ugaba soo horreeyey qisada maba gelayne laakiin markii uu isagu dee intuu muscab laba kulmay isagiyo usaydiyaba ay islaameen markuu u bandhigay dacwadii islaamnimo qur-aankiina uu kuba dul aqriyey reerkiisii uu odayga u ahaa reer beni cabdiashaal markuu kuba noqday wuxuu dee amray dhammaan inay wada islaamaan oo dee ti iyaguna iyagoo sayidkoodii raacaya rag iyo dumarba reerkii way wada islaameen nin keliya ka hadaa la yidhaaho maalintii wuxuud islaamay ee intoodii kale o dhan way islaameen oo qabiiladii oo dhan ama jiribkii oo dhan baaba islaamnimo waana fadiilo iyaga dee saasoo kalena aan la wadaagsan dee ay lahaayeenna arrinkaas waa sacad uu lahaaba iyo dee bal usayd ibnu xudayr oo markaa islaamay calaa yadi muscab ibni cumeyrin radia allahu canhum kutubta qaar baa waxaa qurdubi oo kale iyo waxaa dhacay meel halkan markuu isaga dee nasabkiisii tirinayay alkhasrajiyi cibaaro saasaa dhacday waa laga yaabaana dadka qaar inay kuba kadsoomaan waa nin awsa isagu waana sayidkii aws weeye sacd ibnu cubaadata sayidkii khasraj ahaaye laakiin waxaa jira abtirsiintiisa waxaa ku sugan alxaris ibn alkhasraj ayaa abtirsiintiisa dambe kuba sugan khasrajka abtirsiintiisa ku suganna maha khasrajkan almuqaabil liaws ee waa nin la magac ahaayoo awsa weeyaanoo kuba dhowaa la arka magaciisii laguma magacaabo aada uguba dhowaa kaasba weeyaanoo dee tay barhkood dee male alkhasrajiy marka la yidhaaha loo qaadan karaa inuu khasraj yahay saa dee qurdubi oo kale halkan wax kale muu raacine laakiin waa alxaris ibn lkhasraj oo nasabkiisa kuba sugan oo khasrajkaasna aanu ahayn khasrajkii dee aws qaabilaye nin reer aws oo dadka ay weliba aws kaba soo beermeen ah ayay nisbadu noqonaysaa isagu awsba weeye bal taas waa mid xadiidka halkan markaas wax kaloo imaka aan ku xambarnaa ma jirto xadiidkan duruqdan aan hayno labada dariiqa ee xadiidka jaabir iyo xadiidkan anasba ihtaza lahaa carshu الraxmaan ayaa meeshii nooguma sugan oo waxaan dhaqdhaqaaqay bal waana taan leenahay lafta xaakim baa faraxan ay kuba sugnayd ibnu cumar xadiidkii ahaa istibshaar iyo farax waana mansilada iyo martabada uu leeyahay iyo fadiilada sacad leeyahay muujinteeda waa carshigii ilaahay subxaanaه wa tacaala taasba wey rasuulka ilaahi asadiq almasuuq baana taa inoogaba waramay bal xadiidkana ama arinkan iyo ihtizaaskaasa ilaa toban saxaabi sidoo xaafid yidhaaha way wariyeen qolayn baa halkan kaba dhigay dee carshiga inay sariirtii iyo lagu siday waa nacashkii laguba siday ay tahay laakiin imaam nawi halkan wuxuu leeyah hada lqowl bailun sababtu riwaayaadkan baa waxay inoogu cad ihtaza laha carshu hadda ay arintu ahaan lahaydun ihtaza laha alcarshu bes inta ay ahaan lahayd dee taawiil kale iyo waa ixtimaali lahaa sariirtii taasna wax gaaroo loo sheegaa ma jirto haddii iminka nacash la sido oo la wado dee kolley waa dhaqdhaqaaqaya mid kastaaba oo waxa gaar oo inama ma jirto carsh الraxmaan waa taasba weeye waxaa dhacay bukhaari oo kale xadiidkan adigu dee markaa ama duruqdiisa fadliga saacad oo kale iyadoo jaabir lagu yidhi bara ibnu caazib baa wuxuu yidhi waa asariir bukhaari bay kuba sugan tahay ibnu cumar naftiisa hadalkaasi waa dee isna laynooga soo naqliyay walow laakiin ibnu cumar markii dambe mala axaadiian uu kaba laabmay waa iyadoo bara ibnu caazib cibaaradan kuba fasiray de waxa laga yaaba meeshii maaha tanqiis iyo isagoo fadiiladan aan u quudhahaynba isagiie waa isagu mala lafdigan carshuraxmaan baanu sidiisa u wada maqrin ama aanu u wada warinoo lafdiga carshi o markaasuu taa uguba xambaaraye laakiin dee jaabirba naftiisa uu radiyey walow cibaara ay dhacday labadan xayi labadan reer waa awsiya khasraj daqaa-in baa ka yar dhaxaysay oo waxyaalo saas oo kale hadalkaa laga fahmi karaa waa bukhaari in dee si waxaanu dee reer labadan reer mid ah ninka kale axad ka mida oo fadiilo loo sheegayo si wax adigu yar dee waxyaalaha iyo ay ka dhaxayn jireen daraaddeed fadiiladaas aanay dee malaa aanay bal matalan u ogolaanin ama aanay hagaag ugu sugin ama aanay taa kuba dhiiran oo dee waa culimadii qaar baa markaa cibaarada intay kuba kadsoomeen baraa kaba dhigay dee nin khasraja inuu yo taa uba tirinaya barana waa nin reer awsa weeyo dee isagii taas maaha dee waa hadalkay leeyihin waa isagoo le anigaba taasi iguma xambaaraysa inaan tan qariya adigu calaa kulli xaalin ba wii waxa ay tahay carshigu waa carshigii ilaahay arrinkuna waa dee farxadda iyo istibshaarkaas oo calaamo qabuul calaamo mansilada saruu leeyahay iyo taasba ah weeye waana fadli weyn oo mucaad ibnu jabal radia allahu canhu uu leeyahay dee jannana looguma bishaareeye xdثna محamed بن mسنى وبن بشhاaر qال xdثna محamed بن جaعفr qال xdثna شhuعبة عن أbي إسحاaq qال سمعت البراء yqول أhdiyة waa la hadiyeeyey لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay xulaة xariirin xariir adigu waa maro xariira ayaa loo soo hadiyeeyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh de xulladna inta badan waa taa aynu dee sidaad horeba usoo maray labada mare isku midka ah ee dee midna la guntanayo ama xagga hoose lagu xidhanayo midna de dusha lagaba huwanayo ee yaxullu axaduhumaa cala alaakhar taas in xullaba laba yidhaahe laakiin bal waxtaa ka duwan baa inoo soo socotee maro aada u qurux badnayd oo xariir ahayd ayaa rasuulka ilaahay loo soo hadiyeeyey waxaana u soo hadiyeeyey dee ninkaan kitaabulibaasba kuwa soo marray ukaydir duuma duumatljandal ninkaa dee waxa weeyaan ukaydir la odhanayay meesha maamulaya rasuulka ilaahi usoo hadiyeeyey ee baqashana usoo hadiyeeyey fajacala asxaabu asxaabtiisiibaa waxay bilaabeen inay gudogeleen yalmisuunaha inay taabanayaano wayacjabuuna ay la yaaban yihiin milinaha dee dhar adag oo dee iska qalafsan iyo waxyaalahaasay xidhan jireen oo ama qaro ee maradan waa xariir jiriceedii iyo nucumadeedii iyo taas ayay la yaabanaayeeno way taataabanayeen yalmisuunaha iyo yalmusuunaha labadaba ficilka mudaariciisa waa ku yimaadaa waana lamase laakiin waxa weeyaan facale iyada wasankeed weeye markuu maadiga yahay wayacjabuuna milinaha faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh atacjabuuna ma waxaad la yaaban tihiin min liini haadihi maradan jireeceeda ayaa dee idin cajabgeliyo layba yaaban tihiin oo weynaysanaysaan lama naadiilu sacd bni mucaadin fi ljana sacd ibni mucaad waa naadiishiisa waa jamcu mindiilini mindiilna de waa tawaaladiyo waxaa ama dhis layskaga biyo ama uskagba ama dee waxyaala hadii lagu marka la faraxashale wax layska mariyo maro dee qiimalo maaha waa maro wax ama dhis ama uskag iyo waxyaalaha layskaga masaxayo taa maha kuwa maradii hagaagsanayd la xidhanayaybe noocaasee sacd ibni mucaad ee jannada kuwa sugan ayaa khayru minhaa ka khayr badan ina waa maro janno tan aan looba dhigahayn waa alyanu kana jilicsan taas buu ihi xadaثna أحmed بن cabdta weli xadiidkaa ii socdo bal in yar baan kusoo yar laami doonaa waxyaale xadaثna أحmed بن cabdta الضabiي qaala xadaثna abu daud وsulayman iبn daud waa dayaarisi qaala xadaثna shucbat marnawidna abu daud kalaan soo haynay oo sheekha muslim ahaa ayaynu imika xadiidka kuba soo aragnay imika caawa casharka kuba jiray waa dariiqii labaad xadiidkii nooguma bilaabmo abu daud sulayman ibnu macbud buu i waa sheekha muslimkaas kani waa sheekha sheekiisao dee lamu kulminayo abu daud dayaalisi inta badanna waa dhici karta dee markuu magacu da-uud yahay kunyadiisa ama sulayman ba kolkol dee inta badan way u badansan dee abu da-ud sulayman ibn ashxaas waa tan la yidhaaho sulayman ibnu macbadkan abu da-ud oo sulayman ibnu da-ud dayaalisi abu da-uud waxaa laga magacu markuu sulayman iyo way iska badnayd in kunyadiisna abu da-ud ay noqotay kaba dhigaane ee bal maaha laba nin bay kala yihiin oo kaasna waa sheekha muslim kanna waa sheekha sheekhiisiye wuxuu yihi markaa abu da-ud xadaثna shucbatu anba'anii qaala anba'anii abu isxaaqa qaala samictu lbara bna caazibin yaquul anba'anii iyo akhbaranii iyo waa isla wada mid waliba markaan meelaha hore joogno xadaanii iyo waa isla wada baab beryo dambe ayay anba'anii kolkol ijaazada iyo uba isticmaaleen qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay albara bna caazibin yaquulu xaalu ku qowlayo utiya rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam bihawbi xariirin maro xariira rasuulka ilaahi loo keenay fadakara alxadiida xadiidka aynu soo maray ayuu sheego taabashadii saxaabada iyo iyagoo arink dee aad ay u cajabgelisay maradan iyo laba yaabanaa jiraceed iyo say tahay uma qaala bnu cabdata wuxuu yihi أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو مثله وxadيiثkii مكاaنka ba soo baxnay mid laba midaba مثلga ujeedada halkan maxay tahay bal xadيiثka شhuعبة eega شhuعبة markii hore ayuu ka wariyey waa عan أبي إسحاaq عan البراء بن cاaزب سندku kaas buu ahaa شhuعبة imika haddana soo laabnay welibana أحmed بن cabdta الضabi oo ayaa labada sanadba kuba warinaya abi da-ud baa markaa labada sanadba shucbe kaba wariye dayaalisi shucbe muxuu haddana yihi xadaثanii qatadة can anasi markii horena wuxuu yihi samictu albara can abi isxaaqa samictu اlbara markaa abi isxaaq can ilbara bay ahayd sanad labaad baa jirto xadiidka naftiisiinoo shucbe naftiisa uu warinayo oo qataada can anas bni malik markaa waa laba sanad oo laba صaxaabi maala dee kala ah shucbana isugu imanayo shucba labada sanad ba isagaa le xadiidkuna waa xadiidka ku tacaluqsanaa manaadiisha iyo umuuraha kuba tacaluqsanaa iyo fadligan mucaad wey بنحو هذا وبمثله حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بالإسنادين جميعا لبدي إسناد با كرواية أبي داود أبي داود رواية السوكلا وشددوا هل كان وحا أيتاي markii hore waxaynu soo aragnay shucbe abu da-uud udayaarisi baa xadiidka kaba wariyey laba sanadna uu kaga wariyey maanta umayat bnu khaalid baa xadiidka warinaya oo shucbe kaba warinaya labadii sanad ee abu da-uud ba riwaayadiisa aynu kuba soo maray ayuu isaguna shucbe kaga wariyey lafdiguna waa kii aynu ka soo baxnay oo kale uun riwaayada abi da-uud udayaalisi labadii sanadna markaas macnaa shucba laba sanad buu leeyay laba sheekh buu xadiidka ka kala wariyey labadaa sheekuu ka kala wariyey oo laba taabiciina laba saxaabi bay ka kala warinayaan xadiidku laakiin waa mid keliya xadaثna زhayr بن xrb qal xadaثna yunus بن mحamedi qal xadaثna shayban can qataadata qaala shayban naxwi weeye naxwina waa reere maaha dee cilmigii qala xadaثna anas بn maliki anahu uhdiya lirasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم jubat min sundusi jubad waa maro dee sankoorhka dheerkoo kale oo dee sundus ama xariir nooceeda weliba aada u raqiiqee jilicsan kaba samaysan taas baa rasuulka ilaahay loo soo hadiyeeyey jubbatun markii hore waxaan soo aragnay xullatu xariirin riwaayadii labaadna sawbu xariirin imikana jubbatun min sundusin xulladuna dee intooda badan say idhaahaan waa laba maro oo dee midkoodka kale ka sarreeyuu duldegayo taas baaba xullo loogu magacaaba waa bedladii taasba weeye haddii laakiin sawb iyo jubba dee xullad lama odrhanayo taas lama odrhanayo waxaana marka ay dee raajax yeelaanuun dee xulladii maanta inaan halka looga jeedin laba mare aan looga jeedina sawb keliyay ahayd waana sawbkan jubbada ah ayuu ahaa maradaa keliyay ahaydoo bal taasba weye waanay jiraan bacd alculamaa xullada kaba dhiga maro keliyaba laakiin maro intay cusubtay dhowaan xadhigeedii dee lagaba furay hore imika bacdii laga gooyey ama dee xadhigii imikaun la kala bixiyoon hore aan loo xidhan oo kale taas inay xulladuba ta haddii taa laba idhaaho dee cibaaraadkan kalena kama hor imanayse bal waxaan leenahay xulladii maanta waxay ku xambaaran tahay sawbkii ama jubbadii waana jubbay ahaydba taasi iyada waa mid cidda soo hadiyeysayna waa dee ukaydir waana inoo dambeeyaaba wakaana yanha can alxariir waqtiyadaasa intii xariirta la nahiyay ahaydba oo dadka xariirta u diidi jiray facajiba annaasu minhaa dadkiibaa quruxdeedii iyo jireeceediiya bay la yaabeen waa saxaabadii joogtay faqaala wuxu uhi waladii nafsu muxamadi biyadih ina manaadiila sacdi bni mucaadin fi ljannati manaadiisha sacdi bni mucaadi ee jannada kuba sugan waa ahlujanno markaa waa bishaaro rasuulka ilahi inuu janno geliyo ugu bishaareeyey dadkii mubashariintii buu kaba mid yahay ee waxaa tobanka loo khaas yeelaa un xadiid keliya iyagu tobankaasi ku wada sugan yihiin oo dee tirmidi iyo keyrkiiba ay wariyeen dad kala duwan oo dee janno loogu bishaareeyo mucaad kaba mid yahay oo uu kaba mid yahay thaabit ibnu qayso dee bal matalan xasan iyo xusein iyo waa sayida shabaabi ahlijanna iyo faatima iyo dad kala duwan ayaa bal matalan dee khadiijo iyo waa taa in dad kala duwan axaadiis ay uba timi haddaba sacadna fadligaa weyn baa uba sugnaaday oo waa bishaareyn rasuulkii ilaahay jannada ugu bishaareeyey intuu dhin de adigu bal matalan markaas weeye waa adigu haddii dee ukaydiru duuma aynu soo marnay waqtigii tabuuk iyo inay ihdihiisaasi uu ahaa waqtigaa sacad ma noolayn bay noqonaysaa sacad markaa ma noolayn waa fadli oo waqtigaa aynu hore usoo marnay ee baqashiiyo usoo hadiyeeyey hadday tahay dee iyada markaa sacad ma noolaynba haddaana waqti ka horeeye noqonaya calaa kulli xaal hadduu markaa noolaayo haddaan noolaynba dee janno owinu kuma jiro ama janno uu gelayo iyo fadligaa weyn baa uguba suganoo ina manaadila sacdi bni mucaadin fi ljanna axsan min hada xadaثna محamed بن بشhاar qال xadaثna saلم بن نوuح qال xadaثna cmر بن cاamir عan qtاdة عan أنasi أna ukaydira dawmat اljandli duumat اljandli hore inuu soo wada maray labadaba inay kuba dabdiyaan walow dee bacd lugawiyiin ay dee duumada ay markaa horeysiiyaan iyadoo daalka la damiyo baan ujeeda أhdى لرasuul الlahi صلى الله عليه وsلم xulaة fadakra نaحو walam ydkur fiihi muu sheegin isagu wakana yanhى عan الxariiri oo cumar ibnu caamir riwaayadiisan uu qataado ka wariyey inay tii shaybaan waa taa aynu soo aragnay jumlada kuba sugnayd ee wakana yanha can alxariiri intaasi riwaayadiisa kumay sugnayn ee laakiin xadiidka intiisa kale iyo maqsuudka iyo fadliga dee sacad iyo umooraha waa xadiid keliya una isku mid bay bal xadiidka iyadaa waxay nooguba sugan un orda saxaabigan jaliilka dee sacd ibnu mucaad fadligiisa intaas baa inooguma sugan lafdigan mindiilla kolley jamanaadiil jamcu mindiilin buu sheekhu leeyahay oo waxay leeyihin mushtaqu min nadli wahuwa naqli lannahu yunqal min waaxid ilaa waaxid dhowr luq macnooyin buu soo naqlinaya nadli oo kale ama nadala naqlin wax la naqliyo waa la yidhaha dee mindiilkiina waa la kala qaadqaataayo saas oo kale mindiil baa loo yidhi waxaa kaloo nadli buu leeyahay la yidhaha alwasakh liannahu yundalu bihi wasakhdii baa lagu masaxaa oo tanna waabay tahay tamandaltu bilmindiil macnuhu yah adigu arrinku waxa weeyaanuun ishaare rasuulka ilaahay ishaarayo mansilada saacad ee aljannadu inay aada iyo aada u weyn tahay oo dharkiisa nooca ugu liita halkaa jannada wasakh iyo waxyaale ma yaalaan laakiin dee haddii manaadiishan iyo umuurahani uxunbay laba mid tahay waa tan jannadaba dee majaamir idan waxa weeyaan ama dee bukuur iyo waxyaalahaasi ay jiraan oo mushti iyo gadhfeele ay jiraan oo waxyaalahaas iyo bal umuurahaas oo dhami waa tanaacum iyo raaxaysi une wax dee wasakh iyo dhidid iyo umuuro layskaba suulinayaa jannadii maba jiraan e e laakiin muhimku waxa weeyaan marooyinkiisa kuwa ugu hooseeya uguma liita ayaa dee aada iyo aada ugaba qiimo badan tan idinkayda cajab gelisay ee idinlaba weynaatay taas weeye dee bishaaradaas cadna wey nooguma sugantay inuu ahlu janno yahay bab min fadaa'ili abi dujaanata simaki bni kharashata radia allahu canhu saxaabi ansaara weeye abu dujaana oo kunyadiisu simaki ibnu kharasha laba yidhaahaa magaciisana bal haddaba saxaabigaas oo mashaahidiina dee joogay saxaabi jaliilo ah maalintii yamaamaa la dilay saxaabigan oo shuhadadii yamaamu kaba mid yahay barhkoodna waktigaa dabadiibay sheegaan inuu noolaaye marwaa saxaabi jaliile bal fadaaishiisii wax kaba midoo ansaare رضي الله تعالى عنه قال وxuu yihi مسلم xdثna أبوبكر بن أبي شhيبة قال xdثna عفان قال xdثna حماد بن سلمة قال xdثna ثابت عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulkii ilaahay أkhda wuxuu qaatay oo qaaday saro qaaday sayفa sayf يومa أxudin maalintii أxud faqاala wuxuu hi man yأkخdu yaa qaadaya mala weli dagaalku intaanu bilaaminba weeye laakiin waa la joogaa oo de waa laysoo taagan yahay yaa qaadaya minii aniga haada seeftan yaa iga qaadaya oo dee ku dagaalamaya fabasaluu dadkii joogay baa way fidiyeen aydiyahum gacmahoodii bay soo fidiyeen kullu insaanin mid kastoo minhum iyaga kaba midi yaquulu wuxuu ku qowlayay ana ana anigaa qaadi anaa qaadi aniga isi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh faman yaakuduhu yaa qaadaya bixaqihi xaqiisa yaa ku qaadi oo xaqa seefkani leeyahay yaa kuma qaadaya qaala wuxuu yihi anas faaxjama alqowm qowmkii dib bay u wada gurteen gacmii baa la wada laabtay macnaa ta'akharuu weeye oo way ka joogsadeen dee gacantii ay soo fidinayeen iyo anadii ay lahaayeen taas bay kaba joogsadeen sababtuna waa iyagoo kaba baqday dee xaqan seefta uu leeyahay inay gudan kari waayaan oo waxaanay oofin ahayn dee ay ku ballan qaadaan dib bay uga wada joogsadeen axjama alqowm macnaa ta'akharuu weeye luqo labaadna way soo naqliyaan oo nusqooyinka qaarkood dhacday oo in jiibka la horreysiiye oo la yidhaha ajxama alqowmu laakiin waa macno keliya un faqaama simak ibnu kharashata abu dujanata saxaabigan baa kacay simak ibnu khurasha ibnu kharashaan ujeeda abu dujaan dujaana oo wuxuu yihi ana aakhuduhu bixaqih anigaa xaqiisa kuba qaadaya oo dee malaa waxaa soo hartay xaqiisu muxuu iyo waa inaad dee gaalada aad waxa weeyaan la dhacdo ama dee tafriqa bihama almushrikiin anaa xaqiisa ku qaaday yuhi qaala wuxuu ihi anas faakhada rasuulka ilaahi isaguu u dhiibay seeftiibuu kaba qaaday fafalaqa bihi uu ku dilaaciyey hama lmushrikiina maracas buu xidhaa la yidhaahaa markaasuu dee madaxa kuba xidho dee waa xabriyihii dambena caaday u ahaan jirto kol hadduu taa xidho cisaabadii mowdka ayuu xidhay bay odhan jireen oo markaasuu dee adigu dad badan kuba laayo dee adigoo xaqeedii waa gutay saxaabigan jaliilka ah fafalaqa bihi wuxuu ku dilaaciyey haama lmushrikiina bihi bisayfi haama lmushrikiina waa shaqa ru'uusahum weeye oo wixii dee laga wada joogsadee laga wada baqday ayuu qaaday waana oofiyey cahdigii uu qaaday radia allahu tacala canhu ardaa bab min fadaail cabdillaahi bni camr bni xaraamin oo imaka waxaa inoo socda ansaar kolley fadaaisheedii baan wadnaa cabdillaahi bni camr bni xaraam waalidi jaabirin waa jaabir aabihii radia allahu taaa canhuma waa cabdullaahi iyo jaabirba inankiisa weeye maha aabihii looma laamaysa arintu waa cabdullaahi ibnu camrin iyo inankiisa jaabire oo markaa axaadiista aada u badan bale fadligood markaa allah ka raalli ahaadee bal fadligii saxaabigaas kolley halkan nooguba oo dhama kolley fadaalintan aada ugaba weyna waaba leeyaho dee uga soo aroortay waxa weeye kutubta kuwaad yimi bal imaka xadaثna cubaydالlahi بn cmr alqawaaririy وcmr الnaqid kilaaهma can sufyaana qaala cubayduلlahi wuxuu yihi xadaثna sufyaan bnu cuyaynata qaala samictu bn اlmunkadiri waa imaamkii mxamed yaqulu samictu jaabira bna cabdالlaahi yaqulu lama kaana yowma uxudin maalintii uxud markay ahaatay ai dhacday dagaalkaasi dhacay ayaa jia lala yimi biabi aabbahay musajan xaariya iyadoo la daday waqad munhira bihi iyadoo la suuro xumeeyey oo dee gaaladu cadho aada u adag bay muslimiintii kula dhaceen maalintaa la yaallayo in la dilay oo intoodii dagaalaysimayo xataa dumarkoodii baa ka qeyb qaadanayey oo dadkii markaa saxaabada aha la laayey ayay sanka gooyeen oo ay dhagaa googoynayeen oo hadday doon sarwaji kaba saarayeen barhkood cawradooday goynayeen oo waxaasay kuba sameeyeen oo waa fool aada wax u fool xuno waa dee wisiisi iyo cadho badan ay hayeen tii beder iyo waxyaalahaasay kulaba dhaceen oo taasay samayso waa tii xataa xamze oo kale beerkiisa ay dilaacisay ama calooshiisa ay dilaacisayba waa dee hind taasay ahaydba maalintii markii dagaalku joogsadee uu dhammaadayna uu yidhina hadallada dee abu sufyaan markii hore fi lqowmi muxamed haddana fi lqowmi ibn abi quxaafa ugu dambeynna fi lqowmi cumar oo intii horean rasuulka ilaahay laha u jawaabina ugu dambeyn markuu yidhi ama haulaahi faqad maatuu kuwaasi waa dad dhintay khalaasoo way dhinteen ayaa cumar yidhi may intaa tirisayba way nooliyeen dadkiina waxa ku hadhay kuwa ku xumayn doona ayuu marka hadaladiisi waxaa kaa mid ahaa saتجiduna في الqوم mثلة lm amur bha وlam tasuni waa hadalka yihi صaحيixa inooguma sugan waxaa dadkiina lalaaya ku arki doontaan mlo mladu waa de markaa ruuxa wejigiisii ama saantii lagaba saare sirweji sankii la gooyo dhagaa la gooyo madaakirtii la gooyo wuxuu leya anugu maan abrin haddaan qaa'idkii jooshka ahaa oo anugu saa sameeya maan oran lakin kamaan xumaan oo markaa arkay dadka saa loo galay iyada kama xumaan oo lam tasuni bu taas buu yihi bal markaa haddaba taas bay ahayd oo aabihiina wuxuu ahaa dadkii waxaan lagu sameeyey ayuu ahaa qad musila bihi kolley mahala bilqatiili wاlxayawaani yamulu maala sida qatala yaqtulu qatlan oo kale waxa badan inaan la shadin ee la takfiifiyo waa markaa aطraaftiisii iyo dhegihiisii iyo sankii iyo waxyaalaha la googooyo ee la suuro xumeeyo almuslana waaba taasoo de waana wax shareecadeenu ay inaga inoo diiday waaba kol kol waa la shadaayo lakiin mubaalaqa loogama jeeda riwaayadna halkan waa takfiifun waa fudaydi in la fudaydiyo aan la shadin ficilku hulaaثi un iyo majhuul hauma binaysnaado qaala wuxuu yihi jaabir de jaabirna waa dadkii yimo dagaalka markaa kumuu jirin jaashaqaad uu ahaa jaabir waktigaasi aabihii baa u diiday oo dee dagaalkii ma la soo baxayey sayn hore usoo marayna hablo badan bay walaal ahaayeen isagiibaa u rag ahaa malaa wuxuu isleeyo labadiinii haddii laydin wada dilo dadkaasaa dayacmi doona wuxuu u reebay hablihii ay walaalo ahaayeen aabihiibu isaguna adeecay oo uu maqlayo markaa dagaalka kamuu qeybgelina markii dee dagaalkii dhammaadee lama maqlay dilka badan ee dhacay dee dad markaa meesha ka tegoo cararayna ay tegeen ayay dad rag iyo dumarba laba yimi iyadoo dee dadkii katla ahaa iyo la eegayo bal maalan markii isaguna taasuu kuba yimi qaala fa aradtu waxaan doonay an arfaca hawba maradii oo lagu daday aabihii waa kan ina yihi musajan macnaa iyadoo la dado maraasan dusha looga saaray inaan sarow qaado on dibal eego de waa aabihii oo dee sidaa dilka maahae waa arrinta kale lagu sameeya dee iyaduna aada usii dhib badnayd fanahaanii qowmi tolkay baa ii diiday oo yidhi iska daa uma aradtu haddana waxaan doonay an arfaca thawba maradii inaan sare uga qaado oon eego fanahaanii qowmi tolkay baa ii diiday farafacahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa qaaday dee dadkii markaa la qaadayna ay dadkoodii intay qaadeen doonayeen madiine inay ku asaana rasuulka ilahi wuxuu amray in la soo celiyo si halkan loogu wada aasay imakaba ay ku wada aasan yihiin shuhada uxud markaasaa dib loo soo celiya wixii markaa la qaadayneed markaasuu rasuulka ilaahay qaaday aw amara bihi farafica wuxuu amrayo in meeshiiba laga qaaday fasamica wuxuu maqlay sawta baakiyatin mid ooyeysa aw barooranaysa aw saaixatin qaylinaysa dhawaaqeed faqala wuxu uhi man haadihi waa iyo tan ooyeysa faqaala waxay dhahan bintu camrin waa ina camrin marka waa cabdullaahi ibnu camrin dee walaashii weeye jaabirna edadii ah aw ukhtu camrinba weeye adigu laakiin ina camrin bay ahayd faqaala wuxu uhi rasuulkii ilaahay walima tabkii maxay u ooyeysaa maha khitaab iyadii hadduu la hadlayo dee lima tabkiina bay ahaan layd walo aynu soo maray luqo iyadoo ligayri naasibin wajaasibin inta loo gooyaana inay jirto ee marka waa iyadii buu markaa kaba hadlayay waa kaybo walima tabkii maxay u ooyeysaa famaa zaalad kamay suurin almalaa'ikatu malaa'igtu tudiluhu inay u hadhayso biajnixatiha ajnixadeeda xataa rafic macnaa manzilo weyn baa ilaahay gaadhsiiyey karaamo weyn buu mutay malaa'igtii baaba kuma soo ururtay dee ruuxdiisana ay qaadaysa iyo bishaaraynaysaga ay u bishaaraynaysa iyo bal kulaylkii jiray inay ugaba hadhaynayso oo mansiladaasuu leeyahay maxay laba ooy ilaah baa halkaas sare gaadhsiiyeyba weeyo macnaa karaamo ayaa u xasishay aad iyo aad u weyn oo dee bal matalan waaba taas markaa kale haddii arrintu taa tahay wax nin loo ooye maaha waa tasliy iyo sabirsiin bay iyadiina u tahay oo arrin loo nin loo ooye maaha manزiladaas iyo karaamadaas ilahay agtiisa kuba mutay walima tabki fama zaalat اmalaaikaةu tudilh bأجنixatiha xatىa rufic xadaثna mحamed بن muصنى qala xadaثna wهb بن jarيr qala xadaثna شhucbaة عan mحamed بn الmnkdir عan jaabir بn cabd لlahi qaala uصiiba waxa la asiibay oo la dilay abi aabahay yowma uxudin maalintii uxud fajacaltu waxaan bilaaba gudagalay akshifu inaan faydayo aلsawba marada can wجه wa abki dee markuu xaaladii uu arkay iyo sidii aan ooyayana wajacaluu waa tolkii ah waxay iyaguna bilaabeen dadkii de meesha joogayeen hawnanii inay ii diidayaan oy leeyihin kada marada ha kaba qaadinoo isagay dee u diidayeenba arrinkan dee aada iyo aada isaga u dhibaya ee ugu taasurayo warasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam laa yanhani lakiin rasuulka ilahi meesha uu joogo isagu iimuu diidayne qowmkay un baa ii diidaysa laftigaor aan kuba soo maray qaala wuxuu ihi wajacalad faadimaةu bintu camrin waa tan magaceedna waa kan faadima bintu camrin baa waxay gudagashay bilowday tabkii inay u ooyeysay u barooranayso faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ihi tabkiihi aw laa tabkiihi maa zaalat اlmalaa'ikaةu tudiluhu biajnixatiha xataa rafactumuuhu tanna khidaab waxaan ka dhigaynaa haybun baan kaba dhigaynaa maaha khidaab uu la hadlayo hadday khidaab tahay tabkiinahu aw laa tabkiinahu buu odhan lahay tabkiihi way u ooyeysaa walaalkeed aw laa tabkiihi amase uma ooyeyso macnaa waa maxay sawaaء bakat bakata aw lam tabki waxa waa isku midun hadday oodiye haddaanay ooyin arrinkanaa jirtiya karaamadan oo maa zaalat اlmalaa'ikatu malaa'igtu kamay suulin tudiluhu inay u hadhaynayso biajnixatiha ajnixadeeda ugu hadhaynayso xataa rafactum ilaa qaadeen de rasuulka ilaahi baana amray markaasbe ilaa aqaadeen malaa'igta u hadhaynaysayba fadliga iyo manzilada iyo maqaamkaa saruulayo dee waaba shuhadaa uxud e xadaثna cabd بn xumaydi qaala xadaثna rux bn cubaadaةa qaala xadaثna bn jurayj jurayjin xa وxadaثna isxaaq bn ibrahima qaala akhbarana cabdالraزaaq qaala xadaثna macmar kilaaهuma can mحamed bn الmnkdir can jaabiri bhada الxadiiث غayr ana bna jurayjin laysa fi xadiiثi kumay sugnayn dikru اlmalaa'ikati wa bukaaء اlbakiyati dee waa arrinkaa horoo ah inuu aabihii la suuro xumeeyu isaguna marada kaba qaadayo dadkuna ay uga diidayeen taasaa kuma sugnayde malaa'igta sheegitaankeediyo wa bukaa ilbakiya wa dikru bukaa ilbakiyati taas intaa riwaayadiisa laftiisa kumay sugnayn xadaثna mحamed بn aحmed بn abi khلف qala xadaثna زakriya بn cadiyi qaala akhbarana cubayd الlahi بn camrin can cabdالkarيm can mحamed bn الmnkdiri can jaabiri qaala cabdالkarيm اljazri weeye qaala wuxuu yihi jaabir ibnu cabdilaahi jia biabi aabahay baa lala yimi yowma uxudin mujadacan xaaliyo iyadoo san iyo dhegahaba la gooye sankay gooyeen dhegahay gooyeen waxyaalahaas dee si ay saxaabadii kaleba kuba sameeyeen fawdica bayna yaday nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi hortiisii baa lasoo dhigay dee markii dadkii lasoo urinayay fadakara wuxuu sheegay waa cabdulkariim oo moxamed ibn lmunkadir kaba warinayaa wuxuu sheegay naxو xadiiثi raggii hore ee mحamed iبn mnkadir kaba wariyey iبn jurayj waynu soo aragnay waa kaba wariyey mحamed macmarna uu kaba wariyey mحamed iبn mnkadir waxaa kaloo inu soo maray shucbo isaguna mحamed iبn mnkadir kaba warinaya sufyaan iبn cuyeynan soo aragnay intuba xadiidka inoogma wada sugnaayeen xadiidkoodii mid laba mida ayuu sheegay kolleyna waa fadligaa weyne adigu uu ahaa un cabdالlahi بn camrin bab min fadaaئل juraybiib radي الlahu canه juraybiib fadaaishiisii ayuu wax ka mida yihi kolle waa nin ansaare laakiin waa xulafadoodii mana ansaar reerka kama dhalanee laakiin waa dadkii xilfiga laba lahaa waana saxaabi kolley fadligiisa aada arki doono in sha allahu tacaala khaasata xadiidkan kuma arki doono bal fadligiisii buu kaga midayey wax kale oo bal yimi xadiid adiguba intan halkan aan inooguma sugnayno bal dee kolley isaga kuma tacalluqsanaayo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee nin faqiirana waa ahaa waa ninkaa xariifkaa adigu saxaabi aada u mudan oo qiimo badanna uu ahaayo dee wuxuu la soo qaaday markaas guur oo kale iyo taasuu laba soo qaaday malaa dee xaasna ma lahayno idan tajidanii kaasidan hode wuxuu leeyahy cid ii guurinaysa hadday tahay faqriga iyo khaasatan reerkii oonu kaba mid ahayn iyo ma helisid rasuulka ilaahi cid iiba guurisa hadal saasuu kuma yidhi xadiidka sanadkiisa waa xasane markaasuu rasuulka ilaahi ku yihi ilaahay agtiisa kaasid matid waa kaasidku waxa weeya ujeedadu waa de badeecada aan socon oo kale waxaa ruuxa kuma fadhiiseen socon ilaa agtiisa qaali baad kuma tahay kaasid mamatid taas oo kale waxaana sooma arooray isna xadiidka kuma yimi xadiid kuma yimi qeyb intan muslim way laba socotaa laakiin waa in kaloo dee uu laba dheero xadiidkaasi oo kolley majmucu sawaidkiya dee kuma sugnaa inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin ansaareed kuma yihi dee inantaada hebelow ii guuriya ama dee taasoo kaba dalbayo dee isaguna aad buu usoo dhoweeyey tu rasuulka ilahi yihi anigu uma doonayo naftayda eh waxaan u doonayaa juraybiin baan u doonayaa u doonayaa markaasuu markuu taa ay noqoto yidhi bal hooyadeed baan la soo tashanayaa hooyadeed ayaan la tashanayaa de markii hore iyada ta kala tala kama galeen u tegey islaantii dee dhashay buu u tegey inanta inanta gashaantay oo dee guriga khadrigeedii iskagaba sugan markaasuu arrintii rasuulka ilaahay yidhi iyo inuu juraybiib buu u sheego deetay tihi xalqa may ilaah baan ku dhaartay looma gurinayo juraybiib taas bay tidhi markuu saa iyada islaantii tidhi buu doonay inuu kaco uu rasuulka ilaahay xaggiisii uba kaco dee si uba sheego inantii baa min waraa ilkhidri kama hadasho ay tidhi man khadabanii ilaykuma cidda ikiin weydiisatay waa ayo markaasay yidhaaheen rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam tidheen atarudani calىa rasuuli اllahi salى اlه alay slam rasuulka ilaahay ayaa ku celinaysaan oo aad dee taas aad diideysaan markaasay tidhi idfacaanii ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam fainahu lan yudayacanii rasuulka ilaahay ii dhiiba saa isagu ima dayacayo dee siibay deeta noqotay oo rasuulka ilaahay ayaa juraybiib uba guuriyey oo markaasaa waxaa kuma sugnaydna soo aroortay allahuma suba calayhim risqa saban walaa tajcal saban saban walaa tajcalhum kadan kadan ilaahu risqiga kuma shubo oo risqigooda ciriir iyo taa ha kaba dhigin bas xadiidkaas haddana deeta inta dambaatima imaka halkan inoogama bilaabmayso adigu bar inantii ayaa tihi may ma rasuulka ilaahay lama celinayo isaga ii dhiiba saa uu doortay weeyaan isaga ima dayacayo dee ninkan uu guuriyey juraybiib de waana tan bal qisadan markaa intaa kale way inaga maqnayday be intan baana markaas deeta xadiidka qeybtiisa dambe dhacdo waana tan wuxuu yihi markaa mslim xadaثna isxaaq بn cmar bn saliiطin qala xadaثna axmed bn slmةa can haabiti can kinaanةa bni nucaymi can abi barzata an الnabiya slى الlahu عalيه waslm kana fi mغzn lahu rasuulkii ilaahay duulimaad ama azw ama zn bana hazat ama gazwa ayuu kuma sugnaa faafaa allahu calayhi ilaahay baa usoo celiyo adigu ujeedadu nasrigii iyo khalabadii baa la siiyey walow dee صaxaabo kala duwan ba ay meeshii kuba dhinteen faqaala liasxaabi asxaabtiisii baa wuxuu ku yihi hal tafqiduuna min axadin de markii dee dagaalkiina dhammaaday nasrigiina yimi bal masel laysu soo dee dagaalkii joogsaday cid aa la'dihiin ma jirtaayo ma waayeysaan axad oo cid aa iminka aa la'dihiin oo idinka maqanin ma jirtaa markaasay yidhahan qaaluu nacam fulana wa fulana wa fulan rag bay tiriyeen hebel iyo hebel iyo hebel waa maqan yihiin waa rag la dilay uma qaala wuxuu yihi haddana hal tafqiduuna min axadin cid kale on inta ahayn oo la'dihin ma jira qaalu waxay nacam haa fulana wa fulana wa fulana uma qaala wuxuu yihi dadkii ay garanayeen oo ninkaasaa kolley dee ninkii aada ugu dhowaa waa sheegaya ninkii dee maqaamka agtooda kuma lahaa ama dee ninkii san juraybiib oo khaamilkaa qarsoon waxa dhici karta in laiskaba iloobo uma qaala wuxu uhi reerkiina kamid ma ahayn oo dee waxa weya waa taa lena xaliif buu ahaaba uma qaala wuxuu yihi hal tafqiduuna min axadin qaaluu la may xusuusanba juraybiib qaala wuxu uhi lakinii afqidu juraybiiban anigu waxaan la ahay oonan arkahayn juraybiib ee fadlubuhu doondoona juraybiib soo daydaya faduliba fi lqatra dadkii la laayaa laga dhexday fawajaduuhu waxay heleen ilaa jambi sabcatin isagoo toddoba dhinacood jaala qad qatalahum uu laayo uma qataluu ay dileen macnaha dagaalkii waa ninkaas ahaa toddobuu dilay markii dee toddoba uu dilay baa isagiina la dilay toddobadii uu dilay isagiibaa isdhinac jiifay toddobada kale waa gaaladii qad qatalahum uma qataluuh faata nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa markii loo soo sheegay isagii dul yimi fawaqafa calayhi uu isdul taagay faqaala wuxuu uhi qatala sabcata uma qataluu toddobuu dilay iyaguna markaasay dileen haadaa minii wa ana minhu kani anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay hada minii wa ana minhu taas buu rasuulka ilaahay ku celceliyey oo macnuu waxa weeye waa mubaalaqo iyo xeel dheeraan uu rasuulka ilaahay ku xeel dheeraanayo daacadan ilaahay isku waafaqsan yihin inuu dariiqiisii hayo dee daacadan ilaahay ay isku waafaqsan yihin dariiqooda uu mid yahay taaba weeye wa ana minhu hada minii wa ana minhu qaala wuxuu ihi abu barza odhanaya fawadacahu rasuulka ilaahay baa dhigay calىa saaciday labadiisii dhudhun kolka sar uga qaaday dhulkii buu kaba qaado labadiisii dhudhun ayuu kuba qabtay laysa lahu umuu sugnayn wax yaala oo dee haya ilaa saacida nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay labadiisii diraac mooye isagaa hayay ilaa intii godka loo qodayey qaala wuxuu uhi faxufira lahu waa loo qoday god waa xabaashii wawudica fii qabri walam yadkur kaslan dee hore inuu soo marayo ruuxa shahiidkaa lamana maydho lagumana tukanayo shahaadadiisiibuu wataayo wixii markhaatiga u ahaa dhigiisina lagama maydhayo haddaba ilaa isaga waxa weeyaan aasay qabrigii lagu dee loo dhamaynayay rasuulkaa sare u hayay waxaanu yidhi taasi waana fadli weyn oo saxaabigani leeyahay baabu min fadaili abi darin abi darfada ishiisii radia allahu canhu waa xadiid ama laba dariiqo ama laba riwaayo dhaadheer bal horta ta hore wixii aan ka gaari karaan iyo orodaya wayla waqtigii waxba inoo hodho xataa saacad maynaan wada fadhiyin qayb damba markaa xadiidka riwaayada labaad iyo tanna farqiyo ayaa u dhaxayn tafaawud baa jira waxyaale ay ku kala duwan yihin oo dee ta kale ayaa cashar kala noqon riwaayadan hore muslim bay saxiixiisa inooguma sugantahay inoo bilaabmaysa ta dambe laakiin labada saxiixba way inooguma sugantahay ta nin ay uu isaga u adeer ahaa saxaabigani oo cabdillahi ibnu saamit baa warinaya ta dambena xadiid ibnu cabaas oo dee markaa bal waxyaalahaas halkaa umuurahay ku kala duwan yihin walow dee aan shuraaxdeenan intooda badani aanay kaba hadlayn lakiin xaafid iyo qurdubiyo way kaba hadlaaneen waa cashar kan ka dambeeya noqonaya lakiin imika riwaayadan hore ayaan carabka marinayna ama aan la qabaynayna in sha allahu tacaala xadaanaa waa markaa min fadaa'ili abi darin radia allahu canhu waa saxaabi jaliil abu dar alkhifaari kolley dee isagu uma baahno tacriif say raajax yeelaan ama aada u mashhuurkaana magaciisa jundub ayaa la yidhah ama jundub halabaa la yidhah daalka dee waana la fadxin karaa ibnu junadata waana nin reer khifaara waana inoo dambaysaa qabiiladaasi iyo fadli ay leedahay halkanna way nooguma sugan tahay mar kaluu soo celin doonana insha allahu tacaala inta yare fadliga qabiilada ku tacalluqsanah xadiidku haddana waa soo intaasaa kaba soo noqon doontee ee waan arki doonaa biidn illahi tacaala xdثna hجاب بن khالد الأزدي قال xdثna سليمان بن المغيرة qال أخبرna حمaيد بن هiلاaل عن cبداللahi بن الصامت قال qال أبو dri waa nin taaبعya oo ثiقة oo ثالثة kaba mida oo iبن أkخhi أبي dr qال qال أبو dri ba wuxuu hi kخhرجna waanu baxnay min qowmina tolka iyo غiفاarin reer غiفاar ah ayaanu ka baxnay مaعnaa reerkooday markii hore la joogeen way ka guureen waa isaga qoyskoodu وakaanuu waxay ahaa reer غiفاar yuxiluuna kuwa banaysta ashara xaraama carabi aad bay bilaha xurmadala u ilaalin jirtay laakiin dee kolley nasiibaa jiray kaa ilahay hi inama nasiibu ziyaadatun fi lkufr taasoo bishii ay dib dhigaan ay xurmadeedii bil kale u raraan si ay waxoodii isagaba wataane laakiin reerkani malaa bisha xurmada le may dhowri jirin ama say carabi u dhowrto marka hadday wax dhacayaan iyo dilkiiyo waxaa may joojin jirin dee kolleyna waa balma reer carabi kolkol ay yar dee yar hoosaysiin jirtay waa reer reer kinaana ah qoraysh kinaana isugu imanayaan oo kale dee ay kaba cabiri jireen sida nimankii iyagu ismadayo laandeerayaashiiyo madaxda oo kale iyo niman reer najdi aha maray rasuulka u yimaadeen oo ay lahaayeen waxa ku raacay uun nimankii xujaajta xadi jiray oo khifaar iyo rakariya bay joogayaan oo ragaasaa ku raaca adu waa reer saase bishay binaysanayeen fakharajtu waan baxay ana aniga iyo wa akhi walaalkay unayson waa nin ay walaalaayeen oo shaacir ahaa iyo wa umunaa reerkiiba iskaga guureen balaa umuurahana way dhibsadeenba fanazalnaa waxaanu degnay oonu dee la degnay calaa khaalin abti lana anaga noo sugnaaday waa reer abtigood bay tegeen oo abtigood bay laba degeen fakramanaa uuna maamuusay khaaluna abtigayo waaxsana ilaynaa uu noo samafalay uu soo dhoweeyey uu samafalay abtigood buu ahaa faxasadanaa qowmuhu tolkii un baa naxastay oo malaa ikraamkan iyo suuga u haye iyo waxyaalahaasi u quriba waayeenoo way naxasteen waa tolkii faqaalo waxay ku yidhaaheen abtigood bay ku odhanayaan inaka adigu idaa kharajta markaad baxda can ahlika reerkaaga aad ka tagto waa xaaskaaga khaalafa ilayhim waxaa ku weydaaranayo unaysun unays baa reerkaaga iyo qoyskaaga ku weydaartaa waana dee xasad un fa jaa khaaluna abtigayaa yimi oo markii warkaa dee dhegta looga buuxiyey fanasa calaynaa wuxuu noo sheegay alladii qiila lahu wixii lagu yihi ayuu noo sheegay malaa hadalkii oo dee uya rumaystay oo kale nasal khabarana ashacahu wa afshaahu buu leeyay waa dee wixii buu faafiyey wixii buu sheegayoo bal dee nuuntu way fadxisan tahay oo annasa haddii la yidhaaho waa tan oo waxa aada ugu dhow iyadoo sa'da la horreysiiyo assanaau la yidhaaho waxaa udhexeeyaana waa labada xaraf ee dee ay isku yar weydaarsayin halka naxalkay kaga jiraan kelimada iyo qasriga iyo medka oo annasana waa maqsuur assanaauna waa waxa weeyaan way madan tahay xagga macnahana waa hadalka xun iyo sharka iyo waxyaalahaas bay annasa yidhaah halka kale wixii fiican iyo ammaanta la odhanayo oo waaba isqaabilayaan oo assanaauna ammaantii buu noqon iyo kalaamkii mamduuxa iyo kalaamkii fiicnaa kanna waa kalaamkii sharka iyo wixii xumaaba annasa uu noqonaya nasana uu faafiyo uu noo sheegay weeye markaasu wixii de adigu ay ku yidhaaheen qoladii ayuu isagu u sheegay fanasa calayna aladii qiila lahu faqultu waxaan idhi abudar baa odhanaya arrinkiibuu qoonsaday ama ma kii mabaa tegey min macruufika wanaagaagii aada noo samaysay ahayd faqad kadbarta waad dhooqaysay markaad xumaysay waa wixii wanaageed noo samaysiiye ikraamkii waad igan xumeeyey xaggii dambada ka xaggii dambe kaba xumaaday walaa jimaaca kulanno nooma sugnaanin laka adiga aanu kula kulanno fii maa bacdu wixii maanta ka dambeeyana kol haddii arintaaduba ay taa tahay kulan aan meel kula kulanno oonu kula deganaana nooma sugnaanin weeye waan kaa guuraynaa saasuu yihi faqarabnaa waanu soo dhoweynay surmatanaa halaha iyagii baanu soo dhoweynay waa inta adigu dee hala aan badnaynba waa geeloodii waa intii oo dee mala geel aada u badan baanu ahayn bal dee sirmadu ilaa sodomeeye hadday gaadhaysa sirmo waa lagu magacaabaa kol kol qadiica iyo xaynta yaree ariga ana sirmo waa lagu magacaabaaye halahoodii ay lahaayeen iyo geeloodii koobnaa ayaa wuxuu leeyay waan soo ururino waan soo dhoweysanay faxtamalla waanu qaadanay calayha de wixii ay reeranayeen iyadaa alaabtayadii baanu kuba qaadanay markaasaanu iska socono wataqada isagina hadalkii mala arrintii baa dhibtay abtigood kaba xumaado wataqadaa waa isdeday khaaluna abtigayo sawbahu maradiisiibuu isku deday oo fajacala wuxuu bilaabay gudagala yabkii inuu ooyayo faindalaqnaa waanu tagnay xataa nazalnaa oo meeshii baanu ka guurnay ilaa aanu degnay bixadrati makata waa maka agteeda un meel kuba dhow ama xadradii maka aan degnay bixadrati maka bxadrati makata fanaafara unaysun unays baa ku sharatameyba can sirmatina wa can miliha annaga halaha iyagii iyo wax iyadii laba mid ahaabay nin dee ay ku faantameen oo dee markii faankii anaa ka gabay badan iyo anaa gabayga kaa aqaano ayaa deeta ay noqotay in markaa lagu sharatamayba dee waana la kala xukumayaaye nin kasta halihii uu lahaa waa geelii yaraayay ahaayeenba taas munaafaradu waxa weeye carab kale way iskaga badnay waqtigaasoo almufaakara walmuxaakama siduu sheekhu abu cubayd iyo keyrkiiba kaba soo naqlinayo waa marka laysu faano ee dee faankii uun laysuuma faane laguma joogsade mid kasta wuxuu ku faanayaa kii kaleu uba faanaya ama deeqdiisa ha ku faano geesnimadiisa ha ku faano shicirkiisa iyo waxyaalaha ha kuma faano sharafta iyo magaca uu leeyaha kuma faano markaa dabadeed intaa laguma daynaye labadoodii baa waxay isula tegayaan cid kala xukunta oo ama dee kaahnadoodii ahayd ama dadkoodii dee la isulaba iman jiray ee wax kala xukumi jiray ayay isula tegayaan si uu bal markaa kaasi u kala xukumo kooda dee bal maalan adigu waxaan ay kuma faanayaan halkaa kuma qaaliba taas bay munaafaradu ahayd kolleyna malaha dee taariikhda carbeed iyo marka la eego taarikhdoodi iyo umuurahooda muxaakamaad iyo munaafaraad kala duwan oo debansel xukumo kala duwana ay dhaceen oo markoodna markaa waxyaalo kale ay kaba dhasheen way kuma sugan tahay taas oo dee ama iskaba mashhuura marka arrinku maxay ahayd waa shaacir buu ahaa unays ninka kalena shaacir buu ahaa waxa la isugu faaniyey waa gabaygii dee arrintana waxay noqotay cid bay isula tegayaane in waxa weeyaan koodba kooni loo xukumo ayaa ninkan kale halihiisa qaadanayo kuwiisii isku darsanayo meeshii waa sharad la dhigtay oo anaa kaa shicir badan kana anaa kaa shicir badan ama kaagaba aqaana wixii lagu shuratabayin oo wixii reerkaba xoolo u ahaa waa sirmadi iyo tii waa la isula tego way socdeen marka can sirmatina can mila faataya alkaahina kii kaahinkaabay u yimaadeena kala saarayey waa isu eegay shicirkoodii buu tiriyey malaa waxaa dee fakhayara wuxuu dooran markaa uu door biday ama uu mudnaantii iyo siiyey fadligii unaysan waa ninkii abudarci walaala ahaayeen ayaa khalabadii yeeshay isagii buu bal matalan takhyiirku halkan ka dhigay ka khiyaarka ama afdalka ama uu fadilay ninkii meel ka laadnaa kii kalima ma jirto halihiisii isagaa la soo wada wareegay waa khabarka ama qibaaru kaga helayda faataana waa noola yimi unaysun bisubuutina waa halaha yagii ama haddii geeroodii koobnaa iyo wa milihaa in leego macaha maceeda waa isagoo wadaba intii ay lahaayeen in leego geel kale oo ninkii kale uu ka soo helay kina halkaasu ku caydhoobay u kaga tegay meeshii wax kaluu sameeyaa ma jirto qaala wuxuu yidhi bal taasay horta ahayd waqad sallaytu waan tukaday ya bna akhi walaalkay inankiisiiow qabla an alqaa rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm oo bacdaa nin sanam caabudaye muu ahayn ilaah baa kuba ilhaamiyey dad kaloo carbeedba way jireenoo xunafo nimankaa la odhanayo caqligoodii ku gartay waxaan qowmkooda ku jiran inuu baatil yahay asnaam aan caabudi jirin bal markaa wuxuu leeyahy ba anaan rasuulka ilaahay laba kulmin ayaan tukanayey bialaaa siniina saddex sanood ka hor qultu waxaa idhi liman ayaad u tukanaysay inama waad islaaminba rasuulka ilaahay lamaa kulmina qaala wuxu lilahi dee in ilaahay samada iyo dhulkan iyo waxaan abuurayna way garanayeeno taa iyaguba kuwa kale sanamka caabudayaaba taa way qiranayeen qultu waxaa ihi fa ayna tawajahu xaggeed tatawajahu weeye oo labadii tobood baa mida xadfantah xaggeed ujeedsanaysay qaala wuxu uhi atawajahu wuxun baan ujeedsanayay xaysu yuwajihni rabbi jiha keliya baan lahayn kolba xaggii loo jeediyo ayun baan ujeedsanayay o usallii waan tukanayay cishaan waa habeenkii malaa markaa dee xoolahana la maalay dee la seexdo xataa idaa kaana markuu hada s isaga tukanayo min aakhiri leyla habeenka aakhirkiisa ayaa ulqiitu lay tuurayey kaanii dee waa isagoo daalay maalintiina inama hurdin oo hadduu doono xoolihiiyo wixii buu la jooge kaanii khifaaun si aan maro ahayn meel laguba tuuray khifaaunna iyadoo madan alkisaa weeyo jamcigiisna akfiya ka kisaain waa aksiya oo macnaa waxuu leeyahay un waan dhacayun si wax maro dee meel laguba tuuray aan ahayn xataa tacluwani shamsi ilaa ay cadcaddu iga kor noqoto cadcaddu ay kulaato markaasaan kacayay dee habeenkii o dhan soo jeeday weeye faqaala unaysun unays baa wuxuu ihi ina lii waxa ii sugnaaday xaajatan danbaa bimaka makana kama dheera xaajaan maka u leeyahaye fakfinii xoolaheedna iga kaafi dee ina xoolihii waa waxaa kaba dhexeeya oo adigu reerkii sii hayo xoolihiina dee inoo sii ilaali faindalaqa unaysun unays baa tegey xataa ataa makata ilaa uu maka yimi faraasa calaya uu iga raagayo hore uu soo noqon waayey uma jaa waa yimi faqultu waxa ihi maa sanacta maxaad samaysay qaala wuxu uhi laqitu waxaan la kulmay rajula nin baan bimakata maka kula kulmay calaa diinika diintaada de isagaba sanamkii dadku caabudayeen ma caabudaye inkifaar abudarso maaha diintaada kuma sugan oo dadkii dee ka duwan ayaan laba kulmay oo weliba yazcumu sheeganaya ana allaha arsalahu in ilaahay soo diray qultu waxaa ihi famaa yaquulu naas dadku maxay leeyihin markuu isagu saa yidhi qaala wuxu uhi yaquuluuna waxay leeyihiin ay dadku yidhahaan shaacirun huwa shaacirun kaahin de waa idiraabkoodii iyo isburintoodiio markaa waa shaacir bay idhaahaan waa kaahin bay idhaahaan waa saaxir bay leeyihin wakaana unaysna axad ashucaraa unaysna nin shaaciru haayo wuxuu geelaa ku helayba shicirkii bay ahayde ninkaa ay isugu faanayeene lagu kala xukumaybe qaala unays unays ba wuxuu yihi waan u dhegeystay rasuulka ilahi hadalkiisii qur-aanku aqriyayey laqad samictu waan maqlay qowlalkahanati nimankan kaahiniinta ee faaliyaasha dee jidna laba socdo hadalladoodii waa sajcigiiyo wixii ay laba iman jireen ee baadilkooda ay ku socodsiinayeen famaa huwa biqowlihim hadalkoodii oo kale maaha taas walaqad wadactu waan dhigay oo waan qaabiliyey weeye qowlow hadalkiisiina calaa aqraa'i shicr sharciga ama shicirka anwaacdiisa waa hababkiisan iyo shicirka anwaacdiisii dee waa nin shaacire taasna waan waafajiyo waan ku eegay buu leeyahay oo kan baan kuba eegay aqraabna waa anwaacdii iyo duruqdii shicirka buxuurtana imika ma odhanayno walow dee waxani ay jireenoo wixii carabi ay kuba gebyeysay ay ahaayeen oo wixii way yaqaaneen asaaliibtan hadday kaafiya tahay iyo hadday buxuurtan kala duwane laakiin magac ahaan un baan markaa u jirinoo khaliil ibnu axmed dee wixii unbuu kaba soo dhex saarayo markan leeya caruudkuu dejiyey shicirku waa ka horeeyey isaga waa ka horeeyey laakiin waxa weeyaan waa dee cilmigan uu soo saaray uu qaybiyeyna intaasoo baxray ama lix iyo tobanka wasan uu qaybiye waxyaalaha caynkaasa une habka iyo say u raacaya de waa wax u horeeyey hadday tahay guud ahaanba waxaan waa waxaa shicirka ceebihiisana ay yaqaaneen kiisa hagaagsan iyo kan kale waatan laguma kala xukumaye kollay kaainka ay utegeen nin shaacirunba shicirka garanayeen haddaba wuxu uhi taa waan ku eegayo fama yaltaimu ma waafaqayo calaa lisaani axadin axad carabkii bacdi aniga dabaday anahu shicrun kollay laftiga malasan baa muslim dhacday sheekuna meelahan sharax saasa kumaba laha bacdiina wuxuu kuba fasirayaa kollay qurdubi oo kale hadda kitaab mukhtasara sharxaya laakiin aada uba sareeya calaa lisaani axadin bacdi waa hayri aniga kayrkay waa cid aan aniga ahayn oo dee waxa wey aniga kayrkii de isaguna waa siduu u arkay dadka kalena buu sheegayaa axadin bacdi waa hayri aniga kayrkay kuma waafaqayo anahu shicrun shicrin iyo dee ninkii shicir yaqaanee markuu eego hadalkiisan uu ku hadlayo waa qur'aankii shicir ma aha waxani shicir maaha inahu wallahi inahu lisaadiqun waa eeg una isbaale aqoontii uu shiciru lahaa baan intaa ku gartay iyaga naftooduba way garanayeen waxay yidhaahaan bay garan waayeen waxay ku horta dadka kaga hortagaanuun oo bal mar welid ibnulmugiira shiriyey dee sida siirada inooguba siwan oo uu yihi waktigii xajkaa gaadhay carabna way imanaysaa dee warkiisna wuu gaadhay waanay laba kulmayaane hadalkiina mideeya oo waxaynu dadka ku nidhaahno dee mid kaba dhiga barkood baa yidhi shacarnaa tu shacir maa hadalkiisan barkood baa yidhi kaahin ma dee kaahin ma mana aho saxir sixir oo wixii oo dhan uu gartay de bal dee wuxuu leeyahy waa kii halaa hadalkiisani wuxuu leeyahay macaan oo dushiisa sare miray bixinaysaa hoosiisu ah ugu dambeyn haddana waxay kusoo gooyeenuun de iyagoo garanaya in aanu jirin bal aan idhaahno waa saaxir dee dadkana dariiqiday fadhiisinayeen oo markayna halka laga soo galay dab dhigeen ay leeyihin nin baa jira saasoo saaxira hadal sixiruu laba yime iska jir oo barhkood markaa dhagaha ay soo furaysan jireen si hadalkiisa loo maqal ina hadalkiisaa ku qabsanaya leeyihin oo waa sixire waanay garanayen waa tano xataa welid baa laha waani waxani waa maaha waxba kama jiraan ee haddana dee waa waxa kaloo yidhaahaan bay garan waayeen oo dadkii kuna qanciyaan ay kuna hor joogsadaan oo waa hadalladoodii kala dunaa-un de markaa wuxuu leeyahy be run buu sheegaya wainahum lakaadibuuna iyaguna kuwaa le ama waa saaxir ama waa shaacir ama waa kaahin been bay sheegayaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi fakfini waa qaala abudar baa yihi qultu deeta waa markuu kusoo noqday waxaan ku idhi fakfinii adigoo haddaba adiguna xoolihii noo sii hayo iga kaafi reerka hawshiisii xataa adhaba si aan u tago fa andura aan u arko isaga bal xaaladiisan iyo aan warkiisa aan u helo kollay qisadiisiiba halkan malaa inooga bilaabmi waanay dheeraan doontaa waxaa casharku ha kala gaabay halkan baan ku yardayn sha si hadalkiisa iyo ay hadalkiisa aan inoo kala hadhaadhin allah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu